أيها الإخوة والأخوات waxaa farxadu ah walaalihiin shabakada manhaj online inay idiin soo bandhigaan muxaadaradan qiimaha badan kooxda suufiyada iyo waxyaabaha ay ku khilaafeen diinta fadlan kusoo dhowaada fadhigii lixaad waxaana noo jeedin doona biidni illaahi tacaala fadiilat doctor sheikh cuthmaan macalin maxmuud xafidahu allahu tacaala haddaba haddii aan ka hadalno waxyaabaha suufiyadu ay ku khilaafeen diinteenna suuban haddii markaanu nimaado noocii labaad oo ah mukhaalafaadka ay shareecada ku khilaafsan yihiin oo xagga cibaadada ku saabsan waa dhinacii maarata xagga camal ahaantii waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah inay suhdiga laftiisa ay quluwi ku sameeyeen ta koowaad waxaana ka mid ah in dharka qaar maaragtay la yidhaahdo iyaga un baan qaadanaynaa un ku labisanaynaa sida suufka oo kale oo qaarkoodna ay maaragtay dhar la-aan iyo wax noocaasoo kale ay caado ay ka dhigtaan qaarkood ay yidhahdaan maaragtay hilibka cuni mayno qaarkood ay yidhahdaan isdaaweyn mayno qaarkood ay yidhahdaan guursan mayno qaarkood ay yidhahdaan meelaha qashin qubyada iyo wax noocaasoo kale abaan ku noolaanayna aan joogaynaa weligeen taasina kitaabka iyo sunnada way khilaafsantah alla wuxuu yidhi wakuluu washrabuu walaa tusrifuu inahu laa yuxibu lmusrifiin wax cuna oo waxna caba xadgudubna iska ilaaliya alla ma jeclo kuwa xadgudbe qul waxaad tidhahdaa man xarama yaa xaaraantinimeeya ziinat allahi alatii akhraja licibaadi ziinadii uu alla dadkiisa usoo bixiyey iyo watayibaati min arisq waxyaabihii wanaagsanaa oo risqiga ahaa yaa xarimay dheh marka macnaha ma xarimna waa dulmi marka haddii la xarimo anas ibn malik xadiidkii bukhaari iyo muslim ay wariyeen wuxuu leeyahay saddex nin baa u yimid rasuulka sala alla alay slam weliba guryihii rasulka sal slam yay yimaadeen buu leeyahay iyagoo weydiinaya rasuulka sal slam suu alla u caabudo markii loo sheegay waxa uu sameeyo rasuulka sal slam gurigiisa uu ku sameeyo kaanahum taqaaluuha way yaraysteen xoogaa way la yaraan markaasu waxay yidhaahdeen wayna naxnu min nabiy sal ly slam rasuulka miyaan gaarnaa annagu qad gufira lahu ma taqadama min dambi wamaa taahara dembigiisi kii hore iyo kii dambeeyaba waa loo dhaafay marka annagu waa inaan dadaalka intaas ka badinaa nin baa marka wuxuu yidhi anigu weligeyba salaatuleyl baan dukanayaa buu leeyahy kii kalena wuxuu yidhi weligeyba soom baan wadaayaa oo marnaba afuri maayo kii saddexaadna wuxuu yidhi waxa haween la yidhahdaan ka dheeraanayaa oo weligeyba guursan maayo riwaayo kale waxaa ku jirta qaar inay yidhahdeen guursan maa guursan maayo mid yidhi mid kalena uu yidhi anigu hilib cuni maayo mid yidhi uu maaragtay uu yidhi anigu gogol ku seexan maayo markaasaa rasuulka sal ly slam uu yidhi uu yimid oo wuxuu yidhi antum aladiina qultum kadaa wa kadaa ma idinkaas yidhi buu yidhi oo hadalkaas ku hadlay amaa wallaahi baan ku dhaartay allaan ku dhaartay innii la akhshaakum lilahi wa atqaakum lahu anaa alla idinkuga cabsi badan oo iska ilaalin og wixii caradiisa keenaaya laakinnii asuumu wa uftir anugu waan soomaa waanan afuraa wa usallii wa arqud salaaddii habeenka waan dukadaa waanan seexdaa wa atasawaju nisaa haweenkana waan guursadaa faman ragiba can sunnatii falaysa minii qofkii sunnadayda marka wax kale ka jeclaysta iga mid iga mid maaha aniga ibnuqayim wuxuu leeyahay dadkan iska ilaaliya wixii alla u xalaaleeyey oo dhar la gashanaya ah ama wax la cunaaya ah ama haween la guursanaya ah iyagoo kuleh annagu maaragtay zaahidiin baan nahay oo allan ugu dhawaanaynaa arrinkaas kuwo kalea ka hor yimid buu ku leeyahayoo leh annagu dharka midka ugu qurxoon baan qaadanaynaa cunadana midda ugu jilacsan baan cunaynaa ugu fiican dhar marka adag inay qaataan marnaba maaragtay ma ogola calaa kulli xaal isla weyni iyo wax noocaas oo kale waxaasu samaynayaa labada qolaba marka waa ay khilaafsan yihiin hadyigii rasuulka sala alla alay slam oo rasuulka sala lla ly slam dariiqadiisu waxay ahayd cunnada wax markaa yaalna oo loo keenay inaanu diidin wax ka maqanna inaanu takallufin oo aanu dhihin ilaa ilaa waxaas iga maqan oo aan jeclaysta halay keeno wixii wanaagsanee loo keeno waa uu cuni jiray ilaa in markaa naftiisu ay dhibsanaysa maogyihin uu iska dhaafi jiray isagoon wax xaaraan dhihin marka zuhdiga kiisa mashruucaahi waa maxay waa in qalbigu qalbigaadu aanu adduunyada ku dhegin oo aadan aada ugu dadaalin ood maaragtay iska yarayso oo wixii yaroo alla uu ku siiyo aad ku qanacdo camalkii wanaagsanaa ee aakhiradaada ku anfacayana aad ku mashquusho rasuulka sal ly slm wuxuu yidhi kun fi dunya kaanaka gariibun aw caabiru sabiil xadiidka bukhaari baa wariyey ibnu cumar baa laga wariyey adduunyadii dhexdeed dhexdeeda waxaad ku ahaataa sida adigoo ghariib ah waddan aadan lahayn jooga ama magaalo aadan maaragtay u dhalan nin yimid aw caabiru sabiil ama maaragtay jid ku socdo musaafir ah saasoo kale aho buu leeyahay ha isisiinin adduunyada waxyaabaha kaleo bidcada marka kula yimaadeen waa maxay taasi waa maxay waa ghuluwiga iyo zuhdiga ay ku sameeyeen ta labaad waa maxay waa xaggii adkaarta iyo wixii ku saabsanaa oo ay ghuluwi badan iyadana ku sameeyeen iyo wardi fara badan oo bidca ah ay samaysteen marka adkaar aan sharciga marnaba kusoo aroorin oo mathalan laa ilaha illa allahu waa dikri saxa laakiin laa ilaha illa intii laga tegaa lagu leeyahy ila allahu baan alla ku xusaynaa qaar waxay leeyihin may allah allah keliyaan leenaha qaar waxay leeyihin hu huwa aan leenaha marka waa dad dhunsan dadka leh laa ilaha illa allahu caamada isticmaasha laakiin dadka khaasada ah ee darajo sare gaaray allah allah inay yidhaahdaan baa maarata u wanaagsan huwa huwana waa kuwa kasii sarreeya kuwaas oo khaasatul khaasa la yidhaahdo sida ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen marka bidcooyin fara badan iyo baadiyo fara badan baa waxaas ka dhasha oo mararka qaarkood dadka maaragtay alla maaragtay khalqigiisuu galay leh amase maaragtay waa uu la midoobay iyo leh waxaa meelahaasaa maaragtay laga soo galay awraadaas khariban waxyaabaha marka bidcada ay ku galaanna waxaa ka mid a inay wardigii laftiisii ay tiro maaragtay go-an ay u samaystaan xaalad gaarana maaragtay wardigii la sameeyo maalin kastana maaragtay wax gaara la sameeyo iyo siiqooyin la bidcaystay oo xos ah ama duco ah ama salli rasuulka sal ly slm lagu sallinaayo ah sida dariiqadan tijaaniyada ee galbeedka africa aada ugu faafsan ee bidco aada u xun ah oo kufri fara badan uu ka buuxo ay u yidhaahdeen salaatu lfaatix waxaa la yidhahdaa jiro qur-aankiiba ka fadli badan marka wixii mashruuca ahaa oo loo jideeyana way ka tageen wax kalena waa ay ku bedesheen oo bidcaah abu muusa alashcari yaa ibnu mascuud u yimid markaasuu wuxuu ku yidhi abu cabdiraxmaanow aharkaas waxaa wariyay daarimi baa wariyey waan sanadkiisuna waa saxiix abu cabdiraxmaanow waxaan masaajid ku arkay buu ku leeyahay mar dhaweyto waxa aan xoogaa inkiray oo nafteydu ay qoonsatay waxaan khayr hayna maanan arag markaasuu wuxuu yidhi waa maxay markaasuu wuxuu yidhi haddaad nooshahay waad arki doontaa wuxuu yidhi marka abuu muusa sii hadlay oo wuxuu yidhi masaajidkan waxaan ku arkay qolo maaragtay xalqa xalqa u fadhiistay oo salaadiina sugaaya xalqo kasta nin baa dhex taagan waxayna maaragtay gacnaha ku haystaan dhagaxyo markaasaa ninkii wuxuu leeyahay kabiru mi'atan boqol jeer allahu akbar dhaha markaasay allahu akbar leeyihiin boqol jeer wuxuu leeyahay laa ilaha illa allah boqol jeer dhaha markaasay leeyihiin sabixuu mi'atan buu leeyahay markaasay tasbiixsanaayeen boqol jeer ibnu mascuud wuxuu ku yidhi abu muusow maxaad ku tiri markaasuu wuxuu yidhi waxba ma aanan ku dhihinoo adigan ku sugaayey war waxaad ka tiraahdo wuxuu yidhi afalaa amarta man yacudu sayi'aatihim wa daminta lahum an laa yadiica min xasanaatihim maxaad maaragtay u fari weysay inay dembiyadooda ay tiriyaan oo adigu damaano qaadi weysay in xasanaadkoodii aanan waxba ka dayacmaynin marka ibnu mascuud waa uu dhaqaaqay dhinacoodii buu aaday annaguna waan raacnay yuu leeyahay markaasuu nimankii soo dul istaagay qolo ka mid ah kuwii maaragtay fadhiyey markaasuu dul istaago wuxuu yidhi waa maxay waxaanaad samaynaysaan markaasu waxay yidhaahdeen waa dhagax aan takbiirta iyo tahliisha iyo tasbiixda iyo ku tirsanayno markaasuu wuxuu yidhi dembiyadiina tiriya anaa idiin damaano qaaday in xasanaadkiina aanay waxba ka dhumine war hooggiine ummaddii ummaddii nebi maxamedey maxaa ka deg deg badan halaagiina saxaabadii rasuulka sala alla alay slam waa kanaa waa dhooban yihiin dharkii rasuulka sala alla alay slam ma aanu duqoobin ma aanu macnaha dharkii rasuulka sala alla alay slama baali ma aanu noqonin oo qadiim ma aanu noqonin waaniyatuhu lam tugsar alaabta uu isticmaali jirana ma maba jejabinba waladii nafsii biyadihi allihii baan ku dhaartay nafteyda maarata gacantiisa ku jirte inakum la calaa milatin hiya ahdaa min millati moxamed sala alla alay slam inakum la calaa milatin hiya ahdaa min millati moxamed sala alla alay slam aw muftatixuu baabi dalaala wuxuu ku yidhi amase waxaad ku sugan tihiin diin ka wanaagsan diinta nebi moxamed sal lla ly slam amase waxaad furateen albaabbaadi markaas waxay yidhaahdeen abuu cabdiraxmaanow maa aradnaa ila alkhayr waxaan wanaagayn annagu dooni mayn niyaddeenna way wanaagsan tahay markaasuu wuxuu ku yidhi wakam min muriidin lilkhayri lan yusiiba badanaa kuwa khayrka jecel oo aan haddana haleelaynin ina rasul llahi sal slm xadaanaa rasulka ala sal slm wuxuu noo sheegay oo nooga warramay qolo maaragtay imaan doono qur-aanka akrinaayo oo aanu kalxamahooda dhaafaynin waymullahi allan ku dhaartay buu leeyahy lacala akharahum minkum badankood inay adinkan kamid yihin baa dhici karta waa uu ka tegay marka ibnu mascuud nimankii camr bnu salama wuxuu leeyahay ra'aynaa caamata ulaa'ika alxilaq ra'aynaa caamata ulaa'ika alxalaq xalqooyinkaas badankood waxaan aragnay buu ku leeyahay yutaacinuunana iyagoo warmihii nala dhacaaya yowma nahrawaan maalinkii khawaarijta lala diriraayay iyagoo khawaarijta safkooda ka soo jeeda marka bidcadu waa isu kaa dhiibtaa lama fududaysto midda yar mid weyn bay kuu dhiibaysaa bidcooyinka marka kale ay maaragtay la yimaadeen waxaana nasiib daraa runtii qofku inuu ka tago ducooyinka rasuulka sal slm laga soo guuriyey iyo adkaartii rasuulka sal slm ka sugnaatay oo uu marka ku mashquulo wax maaragtay uu leeyahay ama waa la jarribay ama maaragtay nin maaragtay weliyaha sheegay ama wax noocaas oo kale ah waa nasiib dara taas waa khasaaro wixii soo arooray baa tirada ka batay oo aan la kala gaari karin maxaa marka kuu geystay waxaas kale ta saddexaad waa maxay oo maaragtay ku saabsan bidcooyinkii xagga camaliga ahaa waa inay yani isugu yimaadaan meelo ay ku dhagaystaan wax maaragtay sidii heesaha oo kale ah oo ay haddana raqsi ay ku sameeyaan waxay ku magacaabaan alxadar ay ku magacaabaan sida la sheegay oo qasiidooyin diiniyaa la dhegaysanaa baa la leeyahay kadibna waxaa loo bedelay ashcaar caadi ah oo jacayl ah markaasaa maaragtay si miisaaman baa loo tirinayaa waa la soo celcelinayaa kadib haddana waxay isu bedeshay qaylo iyo ooyin iyo maaragtay sacab iyo cayaar iyo iyo boodboodid iyo dharkiioo la jeexjeexay wax noocaas oo kalea sheekh islaam wuxuu leeyahay waxaan samaaca lagu sheegaayo ee heesuhu ay ku jiraan ee maaragtay aalaadkii maaragtay muusigu ay ku jiraan iyo durbaanadii qaylada lahaa aimada diinku waxay isku waafaqeen inaanay ahayn wax alla loogu dhawaado oo aanay noocaasba ahayn marka allaan ugu dhawaana qofku haddaanu lahayn yani waxaa dhici karta in qaar ay makruuh ay yihiin qaar ay xaaraam yihiin qaar matalan naagaha keliya loo ogol yahin ragga aan maaragta loo ogolayn laakiin marnaba lama dhihi karo waa wax alle loogu dhawaado oo daaca ah qof saxaabadii kamid a taabiciintii kamid a aimadii kamid a diinta oo waxaas maaragtay imaan jira ma jiraan ama xijaaz ha joogaan ama masar ha joogaan ama shaam ha joogaan ama ciraaq ha joogaan ama khuraasaan ha joogaan waqtigii saxaabada iyo taabiciinta iyo taabiciintoodii laakiin markaas waktigoodii kadib baa waxaan yimaadeen dadaa marka waxay isugu imaan jireen wax noocaan oo kale ah oo la dhegaysanaayo oo wax la gargaraacaayo oo la ciyaaraayo marka in maaragtay ushii lagu garaaco sidii wax kooro oo kale ah oo maaragtay shalallaq leh waxay ku magacaabi jireen ataqbiiri bay ku magacaabi jireen lays wuxuu leeyahy isagu waxaan maaragtay ay ku raaxaystaan oo gabaga ah oo iyagoo le maaragtay allaan xusaynaa iyo taqbiir ku magacaabeen sababto markii waxaan ay qaadaan buu ku leeyahay oo ay isla helaan yay maaragtay darab uu u imaanayaa buu ku leeyahay markaasay maaragtay ciyaar bilaabayaan markaasay luguhii dhulka ku dhufanaayeen yaa carra maaragtay kicinaaya taqbiir saasaa loogu magacaabay xasan bin cabdilcaziiz alxarbi wuxuu yidhi samictu shaaficiyaan maqlay buu ku leeyahy yaquul isagoo leh khallaftu bibaqdaad ilaa masr buu aaday markii dambe maog tahay masr uu ku dhintay shaafici baqdaad waxaan uga soo tegay buu leeyahay shay an axdatatu zanaadiqa wax ay nimanka zanaadiqada ahi zanaadiqadu waa dadka maaragtay gaalnimada qarsanaaya waa sida munaafiqiintii oo kale ah oo yusamuunahu taqbiir ay ku magacaabaan yasuduuna bihi nnaasa can ilqur'aan inay qur-aanka maaragtay dadkii uga leexiyaan oo ay dadka duubsadaan bay rabaan buu leeyahay sheekh islaam marka wuxuu leeyahay qur-aanka oo la dhegaysto yaa maaragtay ambiyada iyo mu'miniinta iyo dadka maaragtay cibaadada alla ku dadaalo saxda iyo culummada iyo lagu yaqaanaa buu ku leeyahay oo alla wuxuu yidhi ulaa'ika aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina min duriyati aadama wmiman xamalnaa maca nuuxin wmin duriyati ibraahima waisraa'iila wmiman hadayna wajtabaynaa idaa tutla calayhim aayaat araxmaani kharuu sujadan wabukiya alle wuxuu leeyahay waas waa kuwii aan u nicmaynay oo ah nebiyadii oo maaragtay aadam uu dhalay marka duriyat aadam waxaa laga wadaa hadda idriis iyo nuuxaa laga wadaa wa miman xamalnaa macnaha awlaaddii ay dhaleen kuwii aan maaragtay annagu aan ku xambaarnay doonta qaar ka miduhu macnaha waa ibraahim baa laga wadaa oo miman xamalnaa maca nuuxin marka la yidhi nabiy llahi nuux kuwa aan maaragtay doonta kula badbaadinay macnaha waa ile nuux macnaha ibraahim buu dhala mogta marka ibraahim baa laga wadaa wa min duriyati ibraahimana maxaa laga wadaa ibraahim wiilisii ahayn wuxuu dhalay waa ismaaciil iyo isxaaq iyo yacquub yacquub marka waa waxaa dhalay isxaaq baa dhalay yani awow u yahay ibraahim laakiin wiilkaad awowa u tahay waxaad dhashay uu lamid yahay wa israa'iila wa min duriyati israa'iila marka israa'iil marka caruurtiisi waxaa laga wadaa nabiyullahi muusa iyo haaruun iyo yaxya iyo ciisa iyo miman hadaynaa wajtabaynaa idaa kuwaasoo dhan marka idaa tutla calayhim aayaat raxmaani haddii aayadihii alle lagu akriyo kharuu way dhacaan sujadan wa bukiyaa iyagoo sujuudsan oo ooyahay aayad kale alle wuxuu yidhi waidaa samicuu maa unzila ila rasuuli taraa acyunahum tafiidu min addamci mima carafuu min alxaq yani haddii ay maqlaan kuwo waxaa la sheegayaa marka hore maaragtay nasaaro ahaa oo kadib soo islaama alla uu ka warramaayaa haddii ay maqlaan wixii rasuulka lagu soo dejiyey waxaad arkaysaa indhahoodiioo yani ilmaynaya ad arkaysaa waa xaqi ay garteen sababtiis markaas alla baryaaya aayad kale in aladiina uutu lcilma alla uu leeyahay min qablihi idaa yutlaa calayhim aayaat araxmaani kharuu sujadan wa bukiya ina aladiina uutu lcilma min qablihi idaa yutlaa calayhim yakhiruuna liladqaani sujada yacni kuwa cilmiga la siiyey ayaga hortood haddii maaragtay lagu akriyo qur-aankii waxay u dhacaan weji weji iyagoo sujuudsan waxayna leeyihin wayaquuluuna subxaana rabbina bay leeyihin in kaana wacdu rabbina yabooha rabbigeen la mafcuulan waa mid dhaca oo ahaanaya wayakhiruuna liladqaani weji weji bay maaragtay u dhacaan yabkuuna iyagoo ooyaaya wayaziiduhum yani qur-aanka soo degidiisa wuxuu u ziyaadiyaa u kordhiyaa khushuucan alla maaragtay isu dullayn ay rabbigood isu dullaynaya aayadihii marka arrimahaas ka sheekeynaya waa ay badan yihiin samaaca noocaasoo kalea marka yaa alla uu mu'miniinta u jideeyey markay salaada ku jiraan iyo salaada maaragtay markay aanay ku jirinba saxaabadii rasuulkana sala alla ly slama haddii ay isu yimaadaan mid ka mida waxay dhihi jireen qur-aan noo akhri markaasay iyaguna dhegaysan jireen rasuulku sal ly slm wuxuu soo maray abu muusa alashcari oo qur-aan akrinaaya markaasuu dhegaystay markaasuu maalinka dambe u sheegay wuxuu yidhi marartu bika albaarixa wa anta taqra' xala waan kusoo maray uu yidhi adoo qur-aanka akrinaysa akrinaysid fajacaltu astamicu liqiraa'atika waxaan gudagalay inaan dhegaysanayo qur-aanka aad akrinaysay faqaala wuxuu yidhi abuu muusa wuxuu yidhi low calimtu anaka tasmac laxabartuhu laka taxbiiraa haddii aan ogahay inaad rasuulka allo dhegaysanaysid waaban sii qurxin lahaaba qur-aanka cumarna wuxuu abuu muuse ku dhihi jiray dakirnaa rabbana rabbigeen na xasuusi markaasaa abuu muuse qur-aan akrin jiray markaasuu qur-aanka u akrinaya dhegaysan jireen rasuulka sal ly slm ibnu mascuud buu wuxuu ku yidhi iqra' calaya alqur'aan qur-aanka igu akri aan dhegaystay macnaha markaasaa ibnu mascuud wuxuu ku yidhi aqra'u calayka wacalayka unzil maadaan qur-aanka kugu akrinaya adaaba lagugu soo dejiyey markaasuu wuxuu yidhi inuu uxibu an asmacahu min hayri inaan qof kale ka maqlaan jecelahay markaasaan suuratu nisaa ku akriyey buu yidhi ilaa aan ka gaaray aayadan fakayfa idaa ji'naa min kuli ummatin bishahiid wa ji'naa bika calaa haaulaa'i shahiida yani xaaladdu siday noqonaysaa maxayse samaynayaan haddii aan ka keenno ummad walba nebigeeda oo ku marag furaaya wixii ay sameeyeen adigana aan ku keenno adoo dhammaantood ku marag furaaya ummadihii o dhan markii meeshaas aan gaaray yuu rasuulka sal ly slm wuxuu yidhi xaasbuka kugu filan fanadartu waan fiiriyey faidaa caynaahu rasuulka sal ly slm labadiisii indhood tadrifaani bidamci ilmaaba kada ka da-aysa marka selafku qur-aankaasay dhegaysan jireen bidcooyinka kale marka ay la yimaadaan suufiyadu oo camaliga ah waxaa ka mid ah in mawlid wax la yidhaahdo ay sameeyaan oo macnaha rasuulka sala allau alay slama markii uu dhashay yaan xusaynaa bay leeyihiin waxaan garanaynaa dadkii ugu horreeyey oo arrinkaas keenay waa niman cubaydiyiin la yidhaahdo oo shiica fallaagaa ahaa oo gaalo ahaa oo masar ilaa laba boqoloo sano xukumaayey iyo dhinacaas marocco iyo algeria iyo tunis iyo meelahaas gaaray aadna maaragtay muslimkii iyo sunnadii u dhibay oo maaragtay kufrigoodaba aan laisku khilaafsanayn laakiin shiica sheega jiray ile shiicada belo dhan baa kusoo dhuumatee nimankaasa markii ugu horreeyey masar iyagoo jooga yay waxaas bilaabeen kadibna dadkii waa ay maaragtay isku sii balballaariyeen qisooyin baa marka la qoray oo ay ka buuxaan aathaar mawduuc ah iyo wax daciifah iyo maaragtay wax si khalada loo awilaayo sida maarata aad ku arkayso kitaabkan sharaful anaamka la yidhaahdo oo aan garanayno soomaalidu akhriso nin waxaa iskale jacfar ibnu xasan ibn cabdikariim la yidhaahdo oo magaalada madiina joogi jira asalkiisa laakiin kurdi uu ahaa kitaab kalena waa leeyahay uu manaaqib sheekh cabdilqaadir aljilaani uga sheekeynaya marka ninka sharaful anaamka iskale magaciisa saasaa la yidhaahdaa kun boqol iyo toddobaatan toddobadii yuu dhintay laakiin waxaa ka buuxa wax wada mawduuc ah oo aan asaas lahayn sidoo kale qisadii micraajkay akhriyaan ile micraajka laftiisa maaragtay waa waa la xusaaye xadiis dheer baa ku jira marka micraajkaas oo culummada maaragtay xadiisku ay sheegeen inuu yahay mawduuc isaguna wax la been abuurta uu yahay mararka qaarkoodna qisadii mawlidka marka maba la akriyaba habeenkii mawlidka ee habeenno kalea la akrinaya sababta waa la nadraa waa laisu imaanayaa maaragtay xoolaa la qalayaa cunnaa la bixinayaa gabayaa la tirinayaa mawlidkii marka kii rasuulka sal l slm keliya kuma ekaanine qof kasta oo la yidhaah waa qof wanaagsan oo saalixa markuu dhashay ciid baaba laga dhigtaba iyo maalin la xuso ama markuu dhashay ama markuu dhintay waa la isu yimaadaa markaasaa qisooyin la akriyaa oo wax fara badan oo ka mid a kitaabka iyo sunnada ay beeninayaan oo la leeyahay qeybku uu wax ka ogaa markaasaa muxaramaad fara badanna la sameeyaa iyagoo sheeganaya qofkii dhintay oo ay xusaayeen inuu ka xambaaraayo oo alla noo qaban maayay leeyihiin karaamayn uu karaameynayo qofkaas dhintay marka wax fara badan oo diinka iyo caqligu ay diidan yihiin ay maaragtay keenaan bidcooyinkaas qofna ma dhihi karo jacayl aan jecelna rasuulka sal ly slm yan waxaas u samaynaynaa sababtoo ah rasuulka sal ly slm jacaylka la jecel yahay waaba shardi oo qofku iimaankiisuba sax noqon maayo ilaa rasulka sal l slm inuu jeclaado moogi laakiin jacaylku muxuu ku rumoobaa waa in kii aad jecleed wuxuu jeclaa aad jeclaato wixii u necbaana aad ka fogaato qof kastoo muslimna wuxuu og yahay waxa rasuulka sal lla ly slam uu ugu jeclaa inay tahay in sunnadiisa la qabsado oo gows dambeedka lagu qabsado sida xadiidka cirbaad ibnu saariya ku jirtay waxa rasuulka sal ly slm ugu necbaana waa maxay waa in diinkiisii wax lagu soo daro oo bidca la sameeyo waxaa ka ansaxday rasuulka sal ly slm uu dhihi jiray amaa bacdu khudbo kastuu akrinaayo intaa kadib buu leeyay fa ina khayra alxadiidi kitaabu ullah yani war waxaa ugu khayr badan kitaabka alla wa khayra alhadyi hadyu maxamedin sala alla alay slam dariiqana waxaa ugu wanaagsan dariiqadii rasuulka sal ly slm wa shar alumuuri muxdathaatuha arrimana waxaa ugu shar badan oo ugu ugu liita wixii diinka gadaal looga daray oo aan diinkii ka mid ahayn wa kula bidcatin dalaalah uu leeyay rasulka sal ly slam bidco kastaana waa baadi xukunkaasuu baxshay rasuulka sal alla lay slam aimada qaarkood waxay yidhaahdeen rasuulka sala alla ly slama warkaas khudbooyinkiisa badankood waa uu soo celcelin jiray haddii marka waxaan dadkan ay soo dariyeen darisiiyeen oo gadaal dambe ay ka keeneen ay yihiin wax alle noo dhoweynaya rasuulka sala alla ly slama yaa maaragtay dadkii fari lahaa intii uu noolaa ama saxaabadiisiibaa samayn lahaa markuu dhintay kadib laakiin intii quruntii way wanaagsanayd kulligeed way wada tagtay iyadoo waxaan aan waxba laga haynin gadaal dambea waxaan marka la keena marka wixii marka gadaal dambe laga keeno waa muxdath rasuulkuna wuxuu yidhi sharu lumuuri muxdathaatuha yani arrimo waxaa ugu shar badan kuwooda gadaal dambe diinka looga soo daray bidcana waa uu ku sheegay rasulka sal ly slam bidcad kastana inay baadi tahay buu sheegay rasuulka sal ly slam qofkii yiraa marka waxaa looga qiyaasanayaa isu imaatinka laisu imaanayay ciidihii oo kale iyo faraxii la sameynayay jumcadii iyo cashuuraa iyo wax noocaas oo kale ah oo nicmo la helay darteed yaa maaragtay waxaas loo samaynayoay leeyihiin oo rasuulka sal ly slam dhalashadiisii dee waa nic bay ku leeyihiin marka dadkanina hadda istidlaalkan samaynaaya waxaan garanaynaa inay dad muqalidiina ay yihiin a'imadii afarta ahaydna oo iyo maaragtay kayrkooda mujtahidiintii kale ahaydna waa ay maaragtay dhinteen iyadoo bidcadaanu aanay jirin marka madaahibtii aad sheegan jirteen uun qabsada keliya maxaa marka a keenay inaad wax qiyaasataan qiyaaskaanun hadda waaba baatilba oo nicmooyinka ku jira labada ciidood iyo jumcada waa wax mar walba soo noqnoqda ile ciiddu waa maaragtay waa wax markii soo noqotaba xaqiiqo ohoo jira jumcaduna waa sidoo kale waa jumcadii rasmiga ahayd laakiin mawlidkan aad sheegayso wax horay u dhacay unbaad xusaysaa adugu adaa soo celcelinaysa labay kala yihiin marka jumcadu waa wax jira ciidduna waa wax jira cashuura laakin ayadu ciid maba ahaba taas waa khalad ee waxaa sunnaa in la sooma keliya marka haddii yani daliilkaas iyo qiyaaskaas la qaadan lahaa maalmaha sanadkao dhan ciiday wada noqon lahayn kulligood marka waxaa dhici karta inay yidhahdaan dee axaadiis daciif hadday ku jiraan qisadii mawlidkii wax noocaas oo kale ah dee daciifka maarata meelahan oo kale waa maarata la isticmaali karaa inay yidhaahdaan baa maarata dhici karta laakiin iyadana hadda ka horna waan soo sheegnay in daciifka lagu camal falo culamada qabtaa culamada qaarkood aan qabinba marnaba in lagu camal fale shuruud bay sheegaan wuxuu waa inaanay marka wax caqiida calaaqa lala-aanay ahayn sidoo kale axkaamta waa inay calaaqa aanay lalahayn dacfigaas waa inaanu ahayn mid daran marka haddii beenaalayaal iyo wax noocaas oo kale ah waxay samaysteen ay yihiin dee soo geli maayo yani ayado meesha kuma jirto marka waa in sidoo kale haddana wixii ay asal maarata lagu camal falaaya ay soo hoos galaan waxyaabahaasay marka culamada ay shartiyaan sideeda kale teeda kale waxay yidhahdeen culammadu waa inaanu qofku ictiqaadin markuu waxaas ku camal falahayo wax sugan inay yihiin haddii marka waxaan sanad lahayn macnaha adigu wax daciif aan maarata sanad lahayn aad rabto inaad weydiso qaala rasulullah sl ma dhihi kartid ma banaanay leyin culammadu ee waxaasaa la weriyey iyo kadaa iska leh marka aathaartaas mawlidkii ka buuxdana waxaa ka buuxa wax aayadihii qur-aanka ka hor imaanayay axaadiisii saxiixa ahayd caamaduna marka waxa ay dhegaystaan waxay ictiqaadinayaan waxaan wax sugan inay yihiin sababtoo ah nimankan sheekooyinka qoray oo sida sharaful anaamka oo kale iyo qoray markay waxa sheegayaan ruwiya iyo maaragtay balaqana iyo dhihi maayaan ee wax sugan bay ka dhigayaan si jasmi u sheegayaan xataa haddii ruwiya la dhihi lahaana meeshan ma anfacdeenoo dee caamadu wax waxaas ma kala soocaan ma ogta oo waxaa sida culamadu u kala bixbixinayaan ma yaqaanaan sidoo kale ma aha lama soo daliilsan karo lama dhihi karo rasuulka sal lla ly slam agtiisa yaa durbaan lagu garaacay sababtoo ah haddii durbaan la garaacay wax allaa loogu dhawaana lalahaa ma ahan oo diinuu calaaqa la leeyahay lalahaa ma aha ee waa wax uun adduunkii arrimihiisii ka mid a mararka qaarkood la banneeyo abubakar markuu usoo galay caaisho iyadoo maaragtay laba gabdhooda yaryar ay la joogaan oo maalmihii ciiddana maaragtay ay durbaan gargaraacayaan rasuulkuna sala allahu alay slam uu maradiisa isku daboolay abubakar waa gabdhihii waa u canaantay markaas rasulka sal wuxuu isk wuxuu yidhi faraha ka qaad fa innaha ayaamu ciidin waa maalmo ciida marka waa wax maalmaha ciiddaa la ogol yahay gabdhahaasuna waxay ka hadlaayeen waa maxay ashcaar un maaragtay ansaartii waayihii dagaaladoodii wax noocaas oo kalea ay tirtiriyeen unbay sheegaayeen ee maahane allaan xusaynaa ma aanay lahayn rasuulkan ku sallinaynaana ma aanay lahayn iyadoo saas tahay haddana waa kaas abubakar uu maaragtay dhibsaday marka maalmahaas ciiddaa waxaas la ogolaada moogiye ee abubakar marka wuxuu garanayay in waxaas la iska reebay marka cilladu marka maxay tahay loo ogolaaday waa in maalmahaas ay ciid yihiin bes marka rasuulka sal alla alay slama abubakar wuxuu marka ku waafaqay in marka maalmaha kale aan la ogolayn marasha ay qaarkood ay leeyihiin waktiyada mawlidka la akrinaayo waa waktiyo farax oo maarata waxaan ku faraxsannahay bay leyihin rasulka sal dhalashada uu dhashay marka waxaa looga qiyaas qaadanayaa maalmihii ciidda waa baatil baan leenaha taas sababta maalmaha ciidda iyo arooska iyo wixii la halmaala waa wax maaragtay sababtooda ay gadaal ka yimaadeen laakiin qisadii mawlidku waa farax waktigii sababtiisu uu horreeyey taasu marka waxay lamid tahay buu ku leeyahay sida qof qasiido tiriyey oo leh waxaan xasuusanayaa anuu arooskaygii iyo markii wiilkayga la guday iyo wax noocaas oo kale a markaasuu maalin kasta kusoo celcelina oo durbaan tuma sababto wuxuu leeyahay waxaani waxay maaragtay ka soo jeedaan oo aan ula jeedaa buu leeyahay arooska iyo wiilkaygii la guday alaa kulli xaal in maaragtay gurbaankii la garaaco waktiyada faraxa waa wax maaragtay axaadiistii ay tusisay oo sidii ciiddii hadda ka muuqatay oo kale naag nadartayna waa maaragtay loo ogolaaday laakiin cumar markuu u yimid naagtii wax way joojisay gurbaankii garaacaysay hoostay gashata waa ku fadhiisatay markaasaa rasuulku wuxuu yidhi sal lla ly slama ina ashayطaana la yakhaafu minka ya cumar shayطaanku waa kaa cabsadaa yuri cumarow xadiiska tirmidi baa weriyey calaa kulli xaal ahlucilmigu way ka hadleen waa ay niqaasheen ragga aada masaa-ishaas uga hadlaan waxaa ka mid ah sheekh mucallimi risaaladiisa alijtihaad wataqliid la yidhaahdo markan raqsiga ay usoo daliilsanayaan waxaa la sameeyey xajal baa la sameeyey yani rasuulka sala allah alay slam markii uu xukmiyey in adeerkiis xamza in loo dhiibo ilmaha qaarkood wuxuu yidhi rasuulka sala allah alay slama cali wuxuu ku yidhi anta minii waana minka yuu ku yidhi iga mid baat ana ka kaa mid baan ah jacfarna wuxuu ku yidhi ashbahta khalqii wa khuluqii khalqigii abuuritaankaygii akhlaaqdeedii baad shabahday zaydna wuxuu ku yidhi anta akhuuna wa mawlaana walaalkeen baad tahay maaragtay iyo mid la xoreeyana waa tahay mid kastoo marka saddexdooda ka mida warkaas qurxoon marka uu maqlay xajala yaa la yidhi moogta macnaha lug baa kor loo qaadaa lugna marka hoosa loo dhigaya laakiin waxaas lama dhihi karo waa raqs lama dhihi karo sababto waa ficil maaragtay dabeecada caadiga qofka ay keentay asalkuna waa maaragtay ibaaxo waxaana arrinkaas ugu yimid waa farixii macnaha ay dareemeen marka marka farax noocaasoo kale uu yimaado inay taasoo kale bannaan tahay in laga qaataahay waa wax caadi ah laakiin in la yidhaahdo dikriga allah waxaas la soo gelinahay wax saxa ma ahan marka xajalka waxa la yidhaahdo iyo raqsiga farqi baa udhexeeya raqsigu waa shuqul naagood oo ayagaa isjejebiya oo maaragtay isleexleexiya laakiin xajalku waa raganimo iyo adkaan buu tusinayaa waana ficil jibiliyaho caadi ahaan u dhacay buu ahaa sida masalan qosolka oo kale cibaadada lagama dhigan karo marka markaana alla ma aanay xusaynin ee uun maarata rasuulka sal iyo ayaga yaa uun hadal uu dhex maraayey teeda kale safar bay ku jireen oo safarku mararka qaarkood yacni nafti in xoogaa loo loo raaxeeyo yaa loo baahdaa laakiin marka alla la xusaayo cilmigiina la dhegaysanaayo sunnadu waa maxay waa in la khushuuco oo khuduuc uu jiro markii ixsaanka rasuulka sal ly slam uu caddaynayo wuxuu yidhi an tacbud allaha kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fa inahu yaraak inaad allah u caabuddo sidii adoo arkaayo oo kale haddaadan arkaynina isagaa ku arkaaya hadduu qofku marka uu dareensan yahay in alla uu arkaayo dee cibaadadiisu marka waxay noqonaysaa cibaadada khuduuc iyo xasilooni ay la socoto iyo waxaan hadda cibaadahin ka hadlimayn annagu sida cali iyo jacfar iyo zayd arrinkooda uu ahaa waxaasina waa wax mar keliya dhacay waqtiga rasuulka sal ly slam laakiin ficilkooda maaratay mutaridka ah waqtigii rasuulka sal ly slam wuxuu ahaa marka ay maaragtay dikriga alle ay dhegaysanayaan kaanamaa calaa ru'uusihim utayr waxaad moodaaba in madaxooda maaragtay shimbir uu saaran yahay qof madaxiisa shimbir saaran yahay waa maxma dhaqdhaqaaqayo waa macnuhu haddii ay marka soo daliilsadaan in xabashada ay maaragtay maaragtay ay ku ciyaareen warmahoodii gaagaabnaa iyo iyadana waa uun maaragtay dagaalkii iyo wax ku saabsan barashadiisii waayo moogiya wax kale ma ahan marka afcaashan iska jibiliga ah oo ama marka qaarkood lahw iyo lacib caadiya iska ah in marka cibaado iyo diin laga dhigaahay waa bidco aad faaxish u ah in dikriga alla lala xiriiriyaa waa wax aada maaragtay u dhiiranaan ziyaadaha ay ku jirto marka rasuulka sala allahu alay wasalama waktigiisii iyo waktigii saxaabada iyo waktigii taabiciinta iyo kuwii raacay oo mujtahidiintii maaragtay oo muslimiinta ahaa miyaa dikriga alle iyo ku dari jiray gurbaan la tuma iyo maaragtay ciyaartaas raqsiga la yidhaahdo miyay ku dari jireen maya marka dariiqoodii dariiqaan ahaynu de waa maaragtay waa dalaal rasuulku sal l sl marka wixii uu ka tegana hadduu shay ka tago rasuulku sal l slm waxay lamid tahay wixii uu sameeyey oo kale oo tegidina waa looga dayanayaa sidii ficilkaba looga dayanayo ibnu samcaani wuxuu yidhi haddii rasuulku sal ly slm uu wax ka tago wajaba calaynaa mutaabacatuhu fiihi inaan ku raacno ka tegiddaas yaa waajiba waa nin faqiiha oo usuuli ah oo shaafici u ahaa ibnu samcaani oo tafsiir leh kitaab usul fiqhi oo aada u qiimo badanna leh marka wuxuu leeyahy hadii rasulka sal slam uu wax ka tago waxaa waajib nagu ah inaan ku raacno ka tegiddaas oo rasuulka sal ly slam markii loo keenay geedkan la yidhaahdo addab abeese lugaaleyay yidhahdaan soomaalidu wuu ka joogsaday ma aanu cunin rasuulku sal lla ly slam saxaabadii sidoo kale rasuulkii raaceenoo way ka joogsadeen ayaguna markii uu ku yidhi anaga dhulkeenna ma aanu geedkan ma aanu jooginoo marka xoogaa waan dhibsanayaa buu yidhi wuxuuna yidhi marka cuna markaasay cuneen waxaa kaloo suufiyada marka lagu arkay inay maaragtay ay caado ka dhigtaan inay joog maaragtay allan ku xusayna ay yidhaahdaan codkana ay dheereeyaan labaduba sunnada way khilaafsantaha waa bidco waxaa asal ah marka maaragtay dikri iyo duca laysugu imaanayo in la fadhiisto oo xalqadla maaragtay la sameeyo laakiin in la seexdo ama maaragtay istaag caado laga dhigto lagu dadaalo kuma soo aroorin sunnadii lakiin alla qowlkiisa uu yidhi aladiina yadkuruuna allaha qiyaaman waqucuudan wacalaa junuubihim waxaa laga wadaa wakti kastay alla xusaan oo axwaashoodii ka mid ah macnaha dikriga alle ma halmaamaan haddii marka ay danahooda u istaagaan ama ay majaalistooda ay fadhiyaan ama ay dhinac maaragtay u jiifaan oo ay raaxaysanayaan alla waa xusaayaan ee maahane inay hay-ad kasta ay si gaar ugu dadaalayaan ma aha dhinac markay u jiifaan ama ay maaragtay taagan yihiin sidoo kale in kor loo qaado codkiina wax saxa ma aha oo alla wuxuu yidhi udcuu rabbakum rabbigiin barya tadarucan wa khufyah idinkoo isbihinbihinaaya maaragtay qarinona ay idinku jirto inahu laa yuxibu almuctadiin alla ma jecla kuwa xadgudba eh aayad kale alla wuxuu ley wadkur rabbaka fii nafsika naftaada alla ku xus tadarucan wakhiifa adoo maaragtay isbihinbihinaaya oo alla ka cabsanaaya wa duuna aljahri min alqawli bilguduwi walaasaal iyo wax maaragtay ka hooseeya koru qaadid qowlkii kor loo qaadaayo subaxdii iyo galbihiiba saas alla ku xusbaa alla uu leeyahy bukhaari iyo muslim waxay ka wariyeen abu muusa alashcari wuxuu yidhi kunaa maca rasuuli llahi sala ll slam fi safar rasuulka allaan safar la soconnay buu yidhi fa jacala annaasu dadkii waxay gudagaleen buu leeyahay yajharuuna bitakbiir allahu akbarti bay kor u qaadeen buu leeyahay markaasaa rasulka sal sl wuxuu yidhi yaa ayuha naas dadow irbacuu calaa anfusikum war naftiis naftiina u tura oo codki hoos u dhiga inakum laa tadcuuna asama walaa gaa'iba midaan wax maqlin ama maqan ma baryaysaan inakum tadcuuna samiican basiira waxaad baryaysaan alla aada wax u maqla oo maaragtay araggiisun uu xeel dheer yahay owa macakum waaba idinla jiraabo wax walba waa og yahay waladii tadcuunahu midkaad aad baryaysaanoo allaha aqrabu ilaa axadikum min cunuqi raaxilati axadikum qofkiin waa uu idinkaga dhow yahay maaragtay luqunta gaadiidka qofkiin uu wato wax walba alla waa ogyahay abuu muusa yaa wuxuu yidhi wa ana khalfahu anoo ka dambeeya aquulu waxaan leeyahay laa xawla walaa quwata ila billah fii nafsi yan maaragtay hoos u dhahaaya buu leeyahay markaasaa rasulku wuxu yiri sal abdullahi bin qaysow miyaanan kutusaynin kanzi kunuusi jannada kamid markaas ku yii yidhi haa rasuulkii allow markaasuu wuxuu yidhi laa xawla walaa quwata ila billah marka calaa kulli xaal mawlidkii oo maaragtay la xuso iyo adkaartan sida qaladkaa loo sheegaayo iyo yaan maaragtay kusoo khatimaynaa acmaashii mubtadaca ahayd oo nimankan ay samaynayeen marka rasuulka sal l slam jaciilkiisu wuxuu keenayaa in la ateeco oo sunnadiisa la raaco rasuulkuna sal lla ly slam ma aanu dhihin xaflada sameeya ma aanu dhihin marka rasulka sal sl waktigii u dhashay in xaflad loo sameeya ma banaano sababtoo waa bidco waxaas rasuulkuna sal sl ma aanu samayn khulafadiisuna ma aanay samaynin saxaabadiina ma aanay samaynin dhammaantood iyo dadki wanaagga ku raacay ayagaana dadka maarata ugu cilmi badnaa xagga sunnadiisa uguna jacayl badnaa rasuulka sal slam shareecadiisan u raaci ogaa marka yaan lagu kadsoomin dadka faraha badan ee samaynayo wax noocaas oo kalea sababtoo ah xaqa laguma garto dadka badan ee samaynaayo ee waxaa lagu gartaa adilada sharciga ah munkaraad kalena maarata xafalaadkaas waa ayla jiraan sida aan soo ishaarnay oo nimankii naagiyoo saddex galaayo ah heese iyo wax noocaas o kale la isticmaalaayo muusig la isticmaalaayo mararka qaarkood ay dhici karta in khamro la cabo ama mukhadiraad la isticmaalo ama quluw lagu sameeyo rasuulka sal slam iyo awliyadii oo la baryo madad laga dalbo iyo umuuro kale oo fara badan oo mararka qaarkood kufri gaaraay marka calaa kulli xaal warka gabagabadiisu waa maxay nimanka suufiyada ahu asalkii diinka yaay maaragtay dalaal uu ka galay oo tawxiidkii iskama aanay sixin makhluuqaadka qaarkood iyo xadgudub ku sameeyeenoo maaragtay darajadii rabbi ay gaarsiiyeen oo waxaanay mudnayn ay siiyeen oo cibaadadii noocyaalkeedii ah rasuulka sal ly slam raacidiisina ma aanay ku dadaalin oo cibaadooyinkoodii bidci ka buuxiyeen ayay iska qurquruxsadeen
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online